gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan cali cismaan xuseen ayaa maanta ka mid noqday macalimiinta u fadhiisatay imtixaanka macalimada ee ay qaadayso wasaaradda waxbarashada soomaaliya cali cismaan xuseen ayaa raadiyo beerlo u sheegay inuu ku dhiiraday maanta inuu u fadhiistay imtixaanka macalimada ee wasaaradda waxbarashada maadaama uu hore usoo maray xirfadda macalimada
macalimiin aada u badan ee ka yimaaday dugsiyada qaybahooda kala duwan ayaa kasoo qaybgalay anigoo ah gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada gobolka saakay waxaan u diyaar ahay laftirkay inaan ka qayb galo maadaama bahda waxbarashada tobankii sano ugu dambeysay usoo khidmaynayay welina aanan ka bixin systemkii waxbarashada weli ka mid ahay si dadban iyo si toos ah ama si daaragti ah labadaba in weli bulshadii anigoo mas-uul u ah heer gobola haddana mar kale dhinacii waxbarashada weli uga sii shaqeeyo waxaa laydhaha cilmiga wuxuu ku ziyaadaa bixinta waa wax keliya wax bixinta ku ziyaada weyaan halka lacagta iyo maalka marka wala bixiyo yaraadaan cilmiga wuxuu ku ziyaadaa intiisaba in la bixiyo oo qofka bixiyo saa darteed maadaama maanta ay tahay maalin taariikhi ah waxaan ku faraxsanahay in dad ka mid a macallimiintii xitaa anigu isoo barbaarisay oo wax isoo bartay iga soo bixisay heerkii dhexe iyo sare inay maanta ka mid yihiin macallimiinta imtixaankiis la gelayno anigana anigoo ku hadlaayo magaca maamulka arrimaha bulshada gobolka anu laftirkay diyaar iyo farxad weyn iyo reynreyn bay ii tahay ka qaybgalkaas waxaan leeyahay macallimiinta soomaaliyeed meel kastay joogaan gul baa idin rajaynaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo dowladdana waxaan ka rajaynaynaa in insha allahu dadaalkayga iyo juhdigayga kadib in markan fursad anigoo ka mid ah wasaaradda waxbarashada imtixaankaas ku guulaystay biidn illaahi insha allah hadduu ilaah yidhaahdo macallimiinta soomaliyeed waxaan ku boorinayaa oon leeyahay markaste daacadnimada iyo sidaa ugu adeegaysaan bulshada sii laban laaba insha allah tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe ee soomaaliya waa markii ugu horreysay wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay qaaday imtixaanka macallimiin ka mid noqonaya macallimiinta shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya si kastaba guud ahaan hirshabeelle imtixaanka maanta waxaa u fadhiisatay kun afar boqol oo macalin iyadoo tirada loo baahan yahay inay ka soo baxda ay tahay afar boqol oo macalin oo keliya